الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu sunna lilmusani raximah اllahu tacaala ismaaciil ibnu yaxya almusani tilmiidu shaafici raximah اllahu tacaala waxaan soo gaarnay cuwaanka uu u sameeyey muxaqiqa albacthu isi soo bixintii iyo walnushuuru soo shirintii iyo walxisaabu xisaabtii haadaa maxallu waxaan halkan ka gelaynaa issoo bixin in qabuuraha la yska soo bixinayo oo addoommada lasoo kulminayo kadibna la xisaabinayo wuxuu yidhi shiika raximahullah wa bacda albilaa baaliyoobidda ka gadaal markii jidhkii qofka uu dhammaado ka gadaal manshuuruuna waa la soo shirinaa dadkii markii jidhku baaliyoobo oo jidhkii qofka uu dhammaado ka gadaal jidhku marka ma wada dhammaanayo waxaa soo haraya cajbu danab sida sunnada ku sugnaatay lafta dabagibintaa oo ayaa soo harayda inta kalea baaliyoobayda wa kadaalika sidaasoo kale waxaa soo ajsaada nabiyaalkuna ma baaliyoobaan ayagana ajsaada nabiyaalkuna ma baaliyoobaanoo ciiddu ma cunto dadka kale weeye waxaa lagu leeyahay waa baaliyoobayaanoo jirkoodii ayaa waxa weeyaan ciiddii dhammaysanaydaa marka laga reebo lafda la yidhaha cajbu danab oo lafta dabagibintaa ah marka wa bacda albilaa baaliyoobid markay baaba'aan ka gabal manshuuruuna waa la soo shirinaa wa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha maxshuruuna waxaa loo soo kulminaa ilaa rabbihim rabbigood inta ka ah loo soo kulminaa walada alcardi bandhigga agtiisa calayhi calallaahi ilaahay loo bandhigo muxaasabuuna waa la xisaabinaa bixadrati almawaasiini cinda xadrati almawaasiini miisaanyaalka agtooda halkaasaa lagu xisaabinaa addoommada marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qubuurta laga soo bixiyo ilaahay baa loo keeni subxaanahu wa tacaala markaas ayaa miisaano la keeni miisaano ayaa la keenin ilaah ugu talagalay subxaanahu wa tacaala cadligiisa ummadoo dhan inay arkaan wanadacu mawaasiina alqista liyowmi alqiyaama marka ilaahay wuxuu leeyahay maalinta qiyaamaha miisaanaan dhigaynaa miisaanadaasoo ah miisaano cadaalad ah falaa tudlamu nafsun shay-aa naf shay laga dulminayaa ma jiro miisaano cadaalad ah ayaa la dhigayaa miisaanadaas waa miisaan sax ah oo laba kafadood la weeye bacdu ahlulbidaca waxay yidhaahdeen miisaanku waa cibaaratun can ilcadli waxaa loola jeedaa ilaahay cadaaladuu samaynaa sax ilaahay cadaalad waa samaynaa laakiin miisaanno waa jira miisaanku ma ahan cadaaladda ee miisaanaa jira marka waxa weeyaan miisaanku waa jira cadaaladdana alla wuu samayn subxaana wa tacaala oo weligiis uu ilaahay cadliyah marka miisaan laba kafadood la weeye laakiin maxaa la miisaama waxa la miisaama maxay yihiin ahlucilmiga gobol ka mida waxay yidhaahdeen acmaashaa la miisaama bacdi kalena waxay yidhaahdeen maye waxaa la miisaamin qofka laftirkiisaa la saarin kafada qowl kale ahlucilmigana waxay leeyihiin maya waxaa la miisaamaa warqadda camalku ku qora sida sawaabka oo raajixaana waxay tahay saddexda qowlba waa saxiix oo waa maxay saddexdaba waa la miisaami asalna waxaa u ah acmaasha oo qofku wuxuu qiimo ku yeelanaha ku cuslaana waa acmaasha warqaduhu waxay qiimo ku yeelanayaan ku cuslaanayaan waa acmaasha waa iimaanka iyo camalka saalixa waxa weeyaan waa kufriga iyo macaasida waxaas weeye waxa miisaanka keena laakiin saddexdaba waa la miisaami in la miisaamaya saddexdaba waxay ku sugan tahay sunnada si caday ugu suganta in la miisaamaya acmaasha waxaa ka mid ah axaadiista caddayn xadiiska bukhaari iyo muslim oo nabigeena suuban uu yidhi sala allahu calayhi wasalama kelimataani haqiilataani kelimataani khafiifataani cala lisaan kelimataani khafiifataani cala lisaan haqiilataani fi lmiisaani xabiibataani ila araxmaan laba kelimo oo waxaa jira carabka markaad leedahay aad u fudud oon dhib badan aadan kala kulmayn haddaan shaydaan ku haysan miisaanka qiyaamahana culus fiiri waxa la miisaama waa kelimaadka waa cibaadadiisa oo acmaasha saalixadaad maaha ayagaa culus miisaanka qiyaamaha ilaahay agtiisana waa laga jeceliya waa maxay labada kelimo subxaan allahi wa bixamdihi subxaana allahi alcadiim bal fiiri carabkaaga ku celiy maalintii kun goor waad dhihi kartaa adoon wax dhiba dareemin dariiqa markaad marayso markaad guriga joogto markaad masjidka joogto markaad suuqa joogto markaad dukaankaaga joogto si culays la-aan ah aad waxaad u dhihi kartaa wax badan beri qiyaamana waxaadan malaysano culays aad culays badan oo weyn wanaag ah ayaad ku helaysaa marka xadiiskaas wuxuu si sariixa u caddaynayaa kelimaadkan saalixaadka ayagaa la miisaami oo ayagiya culays leh axaadiis kaleto sidaas caddaynaydaana waa jirtaa oo nabigeena suufan sala allahu alay waslm waxaa ka sugnaaday inuu yidhi maa min shayin afqalu fii miisaani اlmu'min min khuluqin xasanin nabiga wuxuu yidhi sala allahu alay waslm xadiiska ibnu abi caasim uu wariyey waxa weeyaan juska koobaad safxada saddex boqol lixdan iyo saddex wuxuu nabigu yidhi salى اllahu alayه wasalama shay ka culus ma jiro akhlaaq wanaagsan miisaanka qofka muuminkaa wax berri qiyaamo miisaanka laguu saaro waxa ugu fiican oo ugu culus waxaa ka mid ah khuluq xasan ah saas darteeda waa inaad akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga wanaajidaan marka axaadiistaas waxay tuseen waxa la miisaana inay acmaasha yihiin soo ma jeedid axaadiis kale waxay caddaynayaan qofka laftirkiisa in la miisaami oo waxaa nabiga ka sugan salى اlahu alيه waslm xadiis bukhaari muslim ay wariyeen nabiga wuxuu yidhi salى اlahu alيه wasalama inahu la yأti rajulu alcadiimu samiin maalinta qiyaamaha waxaa imaan doonaa nin weyn oo cayilan ayaa imaan doona macnaha qof weyn rag iyo dumar wuxuu raba ha ahaado qof weyn oo cayilan ayaa imaan doona laa yazinu cinda allahi janaaxa bacuuda oo ilaahay agtiisa aan wax weyn garab kaneeco la miisaan ekayn marka miisaanka la saaro alla agtiisa marka ilahay agtiisa miisaan la saaro garab kaneecad ma dhamma fudayda alla ka dhigi markaasuu nabigu yidhi salى اlahu alيه waslm waxaad akridaan qowlka alle falaa nuqiimu lahum yowma alqiyaamati wasna maalinta qiyaamaha kufaarta wax miisaana u taagi mayno miisaan u yeeli mayno marka waxa weeyaan qofkii weeye qof kasta oo waxa weeyaan iimaan la-aanu ku dhacday oo camal saalax la-aantiis ku dhacay ayaa ilahay qirada qirada ka qaadaya iyo miisaanka marka qofkii waxa weeyaan waxaa la rabaa in iimaankiisu weynaado oo camalkiisa saalixa weynaado laakiin jirkaaga inaad korido iimaankaagina aada halmaanto waa iyaan daro xadiidkaas marka wuxuu tusaya qofkiyaa la miisaami xadiidkii kaleo cabdullahi ibn mascuud uu nabigu uga hadlayna isagu sidaasoo kale u tusayay salawaat ullahi wasalaamu calayh waxaa jira xadiid tusaya warqadaha acmaashu ku qoran yihiin in la miisaami waa xadiidu lbitaaqa xadiidkii tirmidi uu wariyey oo ibnu maajahna uu leeyahay lafdigaan akri doono wuxuu yidhi nabiga salى اlahu عalayه wasalama yusaaxu birajulin ninaan loo dhawaaqin maalinta qiyaamaha waa loo dhawaaqin fayunsharu calayhi tiscatun wa tiscuuna sijilan markaasaa waxaa loo kala bixinayaa sagaashan iyo sagaal defder oo dunuubtiisii lagu soo qoray kullu sijilin milu madi lbasar mid kastoo wax lagu soo qoray waxa weeya defter kastaaba ishu meeshay wax ka aragto uu taagan yahay halkaan haddii laga bilaaba ilaa ishu meeshay wax ka aragto dhammaan macaasiyaa ku qoran uu sameeyey kufri kuma qorna gaal maaha waa muslim ninkaasu haddana intaasoo dunuubaha u qoran markaasaa rabbulcaalamiin wuxuu leeyahay hal tunkiru min haadaa shay-an adlamaka katabati alxaafiduuna waxa weeyaan ma ka inkiraydaa ina aadan intaan meesha ku qoran wax ay kugu dulmiyeen malaa'igtayda wax qorta oo aadan adigu samayn markaasuu leeyahay fayaquulu laa yaa rabbi maya kulli waa sameeyey wuu soo xasuusan markaasaan wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam rabbi wuxuu leeyahay afalaka cudrun oo cudurdaara reed waxaan markaad samaynayday markaasuu leeyahay fayaquulu laa yaa rabbi wax cudurdaara ma lahayn waxaasoo dhan kaan samaynayey markaasuu rabbulcaalamiin wuxuu leeyahay balaa ina laka cindanaa xasana haa waxa weyan agteenna ajaraa kuu yaalla ajaraa kuu yaalla fa ina laa dulma calayka alyowma maanta lagu dulmin maa fayukriju biطaaqatan fiiha ashhadu an laa ilaaha ila اllah waashhadu anna moxameda rasuulu اllah waxaa la soo bixin warqad ay ku qoran tahay ashhadu an laa ilaha illa اllah ashhadu anna moxameda rasuulu اllah waa nin tawxiidka u sugnaaday marka la soo bixiyo ayaa ilaah leeyahay uxdur wasnaka ora tag miisaankaaga meesha acmaashaada lagu miisaamaya tag markaasuu leeyahay yaa rabbi maa haadihi lbiaaqa maca haadihi sijilaat rabbi ow maxay ka taraysaa warqadan yartaahu intaasoo defder markaasaa rabbi leeyahay inaka laa tudlam lagu dulmima intaanad samaysato ee tag miisaanka markaasuu tegayaa xadiiska marka fiiri laba kafalooda ku jirta xadiiskaas fiiriya fatuudacu sijilaatu fii kifatin wاlbiطaaqatu fii kifatin fiiriya xadiiskaas warqadihii dafaadirtii waaweyneed waxaa la saarin kafad waxa weya warqadii laa ashhadu an laa ilaha illa lah ashhadu anna maxamada rasul lah ku qorneedna kafadaa la saarin fadaashat sijilaat dafaadirtii weyneed way fududaan wahaqulat اbiaaqa tii warqada la saarana waa cuslaan laa yaqulu maca ismi illaahi shayun magaca ilaahay wax la culays ekaa karaa ma jiro saasuu xadiisku dhamaada marka xadiiskaas wuxuu tusay laba kafadood inuu leeyahay so uma jeedid laakiin masale muhiimaa jirta ninkaas fiiri laa ilaaha ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna maxamedan rasuulullah ayaa sidaas ilaahay weyna ugu badbaadiyey subxaana wa tacaala waxaadna ogsoontihiin axaadiista saxiixa ah inay ku sugan tahay dad tawxiidkana ku dhawaaqay salaadana tukaday in haddana naarta la gelin oo naarta siday u cunayda ay dhuxula noqonayaan ilaa intay ka sujuudi jireen maahane inta kale dhuxulay noqon intaas naartu ma cunto mana taaban karto toddobadii xibnood oo qofku ka sujuudayey soo ma jeedid marka dambana waa laga soo bixina sana marka fiiri ninkaana shahaadataynkiisii kaliya ayaa waxa weya miisaan ka miisaan bata wixii o dhan farqiga halkaas ku jira waa inaad fahamtaa oo waa maxay qofka iimaankiisa iyo tawxiidkiisa kale xoog badan qofa xoogaa u dacfi uga jira qofo dadku islama iimaan eka horana waa soo marnay masaladaas calaa kulli xaal xadiiskaas muxuu tusay fatuudacu sijilaatu dafaadirtii ayaa la saaray kafad soo ma jeedid wax la miisaama waa warqadihii soo maaha wlbiaaqatu fii kifatin marka saddexdaba in la miisaamayo weeye qowlka sawaabka waladal cardi bandhiga agtiisa calayhi cala llahi ilaahi loo bandhigo muxaasabuuna addoommada waa la xisaabin bixatrati lmawaasiini miisaanada agtooda bixatrati lmawaasiini cinda xatrati lmawaasiini miisaanada keenidooda agteeda ayaa lagu xisaabin iyo wa nashri suxufi warqadaha kala bixintooda warqadaha addawaawiini ee diiwaanadaa ee acmaashu ku qoran tahay axsaahullaahu axsaahu waxa weeyaan camalkii alla waa koobay acmaasha dadku sameeyeen alla waa koobay axsaahullaahu ilaahay waa koobay camalkii wa nasuuhu dadkuna waa halmaameen waxaa dhacda shalay wixii dembi kaa dhacay maanta inaadsan kuu xisaabsanayn bil ka hor wixii kaa dhacayna iska badda laakiin ilahay agtiisa kulli way ka xisaabsan yihiin saas darteeda qofku mar kastaba waa inuu istikfaarta iyo toobadkeenka iyo dembi dhaaf dalabka ku degdego fii yawmin maalin ayaa la xisaabinaa muxaasabuna ku dheji fii yawmin maalinaa la xisaabinaa maalinkaasoo kaana miqdaaruhu qadarkiisu uu ahaaday khamsiina alfa sana konton kun oo sano maalin qadarkiisu la eg yahay konton kun oo sano maalinkaasaa la xisaabinaa low kaana hadduu ahaa lahaa hayrullaahi allah axadaan ahayn alxaakima kan kala xukmina bayna khalqii makhluuqiisa dhexdiisa haddii makhluuqa axadaan allah ahayn kala xukmi lahaa waxay ku qaada laheyd konton kun oo sano laakinahu sha'nigu waxa weeye allaahu alle yelii isagaa tawalinaya alxukma kala xukminta baynahu makhluuqa la kala xukmiyo bicadlihi cadl cadligiisana ayuu ku tawalinaa bimiqdaari اlqaa'ilati qaynuushi qadar la-eg ayuu ku kala xugminaa alle qaynuushigaasoo fi dunyaa addunyada dhexdeeda ahaaday laakiin addoommada allah kala xugmin waxaana xukunkiisa ilaahi weyna uu addoommadoo dhan ku kala saarin waxa weeyaan muddo qaynuushi la-eg qaynuushi waa duhur iyo casir inta udhaxayda duhur iyo casir inta udhaxayda wey qaynuushi soo ma jeedid macnahaas uu imaamulmusani ku fasiray waa aayadda macnaheeda aqwaal ku jirta qowl ka mid a qowlka ilaahay oo ilaah leeyahay suuratu lmacaarij tacruju lmalaa'ikatu wاlruuxu ilayhi fii yowmin kaana miqdaaruhu hamsiina alfa sana saddex qowlay mufasiriintu leeyihiin qowl ka mida weeye qowlaa wuxuu leeyahay aayadda macnaheeda waxa weeye haddii laka la dhihi lahaa axad aan allah hayn kala xugmi addoommada konton kunoo sanay ku qaada laheed laakiin allah ayaa kala xugmin waxayna ku dhammaanaysaa qaynuushi in qadarkeed sidaas weeye waa qowl aayadda aqwaasha lagu fasira ka mid ah laakiin aqwaal kalea jirta aqwaal kale ayaa jirta oo qowlka labaad waxa weeye qiyaamaha inta maxsharka la joogayo oo aan xisaab la gaadhin konton kun oo sano ayaa maxsharka la joogaya intaan janno iyo naar la kala aadin markaas kadib ayaa janno iyo naar la kala aadaya ayadda qowlkaas way qowlka labaad qowlka saddexaadna waxa weeye gaalada waxay qiyaamuhu ula eg yahay intay taagnaanayaan konton kun oo sano laakiin muuminka waa duhur iyo casr inta udhaxayda saddexaas qowl weeye ayadda tafsiirkeeduna qayluushiga waxa weeyaan in oo waxa weya qadarka lagu kala saaraya qiyaamahana inuu yahay duhur iyo casr inta udhaxayda waa xadiis saxiixa oo xaakim uu wariyey oo uu yidhi waa calaa shardi shaykhayn xaafidu dahabina uu ku waafaqay sheekh naasir diin albanina silsilatu xadiisi saxiixa raqamka laba kun afar boqol konton iyo lix ayuu asna ku waafaqay laakinahu arrinku waxa weeye allaahu alle yelilxukmu xukunka isagaa tawalinaya oo addoommada kala saaraya baynahum addoommada dhexdooda bicadlihi cadligiisa ayuu ku tawalin bimiqdaari lqaa'ilati qayruushi qadar la eg qayruushigoo fi dunya adduunyada dhexdeeda ahaaday intaasaa lagu kala saari wa huwa alle asracu lxaasibiina inta wax xisaabtakana u degdeg badan weeye kamaa sidii bada'ahu abuurista uu u bilaabay lahum addoommada uu abuuray min shaqaawatin ayaan daro ama ahlu naarnimona uu ugu bilaabay iyo wa sacaadatin ahlu jannanimo yowma-idin maalinkaas qiyaamaha ayay yacuuduuna addoommadu soo laabanayaan oo ilaahay ugu soo laabanayaan sidii marka horeba asagu u bilaabay oo qaybna u abuuray iyagoo ahlu naar ah oo iraadada kowniyadaah ay saas u dhacday qaybna ilaahay ugu abuuray iyagoo ahlu janna fariiqun koox filjannati jannaday ahaanayaan wa fariiqun kooxna fi saciiri naarta saciiray ahaanayaan nacuudu billahi min asaciir aljannatu wanaar jannada iyo naarta haadaa maxaluhumaa meeshaan weeye meeshii looga hadlaayey wa ahluljannati ahlu jannaha yatamatacuuna waxay ku raaxaysanayaan wa ahluljannati ahlu jannaha dheh yatamatacuuna waa raaxaysanayaan wayataladaduuna waana ku macaansanayaan bisunuufi ladaati macaanyaalka nuucyaalkooda kala duwan wa ahluljannati ahlu jannaha yatamatacuuna way raaxaysanayaan wayataladaduuna waxay ku macaansanayaan bisunuufi ladaati macaanyaalka nuucyaalkooda kala duwan wa biafdali lmukramaati wa yuxbaruuna waa la farxad gelin ahlu jannaha biafdali lmukramaati waxyaalaha laysku karaameeyo kuwa ugu fadliga badan kuwaas ayaa ahlu jannaha lagu farxad gelin kuwaas ayaa ahlu jannaha lagu farxad gelin wa yuxbaruuna waa la farxad gelina ahlu jannaha biafdali lmukramaati waxyaalaha laysku karaameeyo kuwa ugu fadliga badan kuwaasaa lagu farxad gelina jannadu waxa weya waxa yaalla horayna waan u soo ta sheegnaye wax oo caqligu aqbalika uu cabiri kara maaha way ka wen yihiin sida uu rabulcaalamiin xadiisulqudsiga ku yidhi acdadtu licibaadiya saalixiin maa laa caynun ra'ad waxaan u diyaariyey addoommadayda wan wanaagsan waxaan ilu arag oo nuucaas raaxa la eg il aragtay ma jirto walaa udunun samicad dheg maqashayna ma jirto walaa khatara calaa qalbi bashar qalbi bani aadanna weligeed kuma soo dhicin jannada raaxada taalloo kale weligeed qalbi banu aadan saas xataa uga fakerin u raaxayso waa waxaasoo dhan wax ka weyn jannada dadku markay galaan waa noolaadan dibna uma dhintaan jannadu dadku hadday galaan ma jiradaan caafimaad unbay ku waaraan cudur yar iyo cudur weyn midna ma qabto jannada dadku markay galaan dhallinyaray noqdaan dib dambe uma duquubaan jannada dadka gala waxa weeyaan way raaxaystaanoo wax way cunaan laakiin ma shaqeeyaan jannadu waa neecow raaxa leh iyo webiyaal qulqulaya iyo midho iska bisil marka jannadu waa meel farxad leh ee meel muruga ma ahan alru'yatu haadaa maxaluhaa halkaana waxaan ka gelaynaa ru'yada oo ah raaxada jannada midda ugu weyn ah raaxada jannada midda ugu weyn ah fahum ahlu jannihi xiina idin xiina id yatamatacuuna wayataladaduuna halkaasay u laaban fahum ahlu jannihi xiina idin xiina id yatamatacuuna wayataladaduuna markaas ay raaxaysanayaan oo ay macaansanayaan yanduruuna waxay fiirinayaan ilaa rabbihim rabbigooday fiirinayaan laa yumaaruuna ku shaki mayaan fi nadari fiirada ilayhi alla ay fiirinayaan ku shaki mayaan fiirada ay alla fiirinayaan walaa yashukuuna ku shaki mayaan fa wujuuhuhum ahlu jannaha wejiyaalkoodu naadiratun waa mid dhalaalaysa bikaraamatihi bisababi karaamatihi ilaahay karaamaynta uu karaameeyey sababteed wa acyunuhum ahlu jannaha indhahoodu naadiratun waxay fiirinaysaa ilayhi ilallaah allay fiirin bifadlihi bisababi fadlihi fadligiisa uu asagu ku tafadulay taasay u fiirin fii naciimin waxay ku sugan yihiin barwaaqo daa'imin joogtaa muqiimin oo joogto ah laa yamasuhum ma taabto ahlu jannaha laa yamasuhum ahlu jannaha taabamayo fiihaa jannada dhexdeeda ku taaba maa nasabun daal wamaa hum ahlu jannuhuna ma ahan bimukhrajiina kuwa laga bixinayo minhaa jannada ukuluhaa midhaha jannada laga cunaa daa'imun waa kuwa joogtaa wa dilluhaa jannada hooskeeduna daa'imun waa mid joogtaa tilka taas la soo sheegay cuqba aladiina waa dadkii cirib dambeedkooda ittaqow ilaahay ka baqay wa cuqba alkaafiriin gaalada ciribtooda dambe annaaru waa naar wa ahluljaxdi diididda kuwii eelka u ahaa maxjuubuuna waa laga xijaabin can rabbihim rabbigood yowmaidin maalinkaas qiyaamaha wa yusjaruuna waxaa lagu shidayaa fi naari naarta dhexdeeda labi'sa maa shay ayaa balaayale qadamad ay u hormariday lahum ayaga anfusuhum nafafyaalkooda almaqsuusu bidami cay iyo ceeb oo dhan waxaa lagu gaari yeelin an sakita allaahu calayhim ilaahay inuu u carooday wahum ayagu khaaliduuna waxay ku waarayaan gaalo filcadaabi cadaabka dhexdiisay ku waarayaan waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday naaru jahannama jahannama naarteeda laa yuqdaa la xugmi maa calayhim korkooda bilmowti geeri lagu xugmi maa oo fa yamuutuu ay dhintaan walaa yukhafafu mana laga fududaynayo canhum gaalada min cadaabiha naarta cadaabteeda laga fududay maa kadaalika abaalmarintaas oo kale ayaa nejsii ku abaalmarinaa huu yidhi alleh kulla kafuurin mid kastoo gaalnimo badan ilaa man axad ayaa laga fududay naarta oo laga soo saarin ilaa man axad ayaa naarta laga soo saarin min almuwaxidiina xaaluu ka mid yahay dadka ilaah cibaadada u kali yeelay shaaa ilaa man axad ayaa laga soo saari naarta shaaa ilaah uu doonay min almuwaxidiina xaaluu yahay kuwa ilaahay cibaadada u kali yeelay ikhraajahum soo bixintooda minhaa naarta laga soo bixiyo halkan waxaan ka gelaynaa masale aad u weyn muhiimna ah waa mu'miniintu rabbigood inay qiyaamaha arkayaan taas weeye gaalada waa labo kuwa waa kufaarta asalka ah oon islaamnimada sheegay kuwaasu rabbigood marnaba arki mayaan waana laga xijaabi qaarna waa gaalada islaamka sheegata oo waayo gaalka islaamka sheegta waa munaafiqiinta dadka uurka gaalada ah ee muslimiinta la tukada ee la sooma ee la xajiya ee jihaadka la aada ee dhex jooga ee kufaarta ah ee qalbiga aan xaqa ka rumaysnaynaa la yidhahdaa munaafiqiin gaaladu waa labadaas kuwa marka gaalnimadoodu caddahay oo ayagu aan marnaba waxa weeyaan islaamnimo sheegayn kuwaasu marnaba rabbi arki mayaan laakiin gaalada munaafiqiinta maray rabbi arkayaan waa inta maxsharka la joogo sida xadiiska bukhaariga caddaynayo laakiin ayagu marka hadda naarayba aadayaan dib dambena u arki mayaan mu'miniintu markaas horena waa arkayaan maxsharkaa markay jannada galaanna waa arkayaan jannada waxyaalaha ilaahay ku siiyey waxa ugu raaxo badanna wey inay rabbulcaalamiin arkaan qur-aanku wax badan uu ku celceliyaa inay rabbi arkayaan wuu sheegaa qur-aanku axaadiista nabigana mutawaatir derajada ugu sarreedo xadiis ku soo arooro ayay ugu soo sugnaatay ilaah wuxuu yidhi subxaana wujuuhun yowmaidin naadira maalintaas qiyaamaha wejiyaal ayaa dhalaalayaan oo nimcadu ka muuqataa ilaa rabbihaa naadira rabbigeed xaggiisa ayayna fiirinayaan wejiyaalkaasu rabbi ayay fiirinayaan saasuu yidhi rabbualcaalamiin ilaa wuxuu kaloo yidhi liladiina axsanuu alxusnaa wa ziyaada dadka camalkooda wanaajiyey waxay leeyihiin jannadii wanaagga badneed iyo wax kaloo dheeraadka ah shaygaas dheeraadka ka ahna waa rabbi inay arkaan nabigaa ku fasiray sala allahu calayh wasalam rabbiga rabbi inay arkaan weeye iyo aayado kaloo fara badan nabigeenna suuban sala allahu alay waslm xadiiska bukhaari iyo muslim wuxuu leeyahay innakum satarawna rabbakum idinka waxaad arkaydaan rabbigiin nabi maxamedaa yidhi sala allahu alay wasalam innakum satarawna rabbakum kamaa tarawna haadalqamara leylata albedri yu nabigu sidaad u arkaydaan dayaxan afar iyo tobanka jooga dayaxaas qof aan arkayn miyaa jiro indhale qof indhale oon arkayn miyaa jira sidaa dayaxaas ugu jeedaan ayaad u arkaydaan macnaha tashbiih maahan dayaxa iyo rabbi laysku shabihi maaha waa tashbiihu lm waxa weeyaan ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iy waxa laysku shabaha dayax iyo rabbi maahan waa labada aragti dayaxa haddaad aragto maxaad leedahay shaki ayadoon iiga jirin aan dayaxa arko rabbulcaalamiinna waad arkaydaa ayadoon shaki kaaga jirin waa saas weeye labada aragtiya laysku shabihin waa tashbiih ru'yati biru'ya laa tashbiihu lmar'iyi bilmar'iy waxa weeyaan labada la arkayo laysku shabihima makhluuq iyo rabbi layskuma shabaho laakiin aragtidaa laysku shabihi markaasuu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam inakum satarawna rabbakum kamaa tarawna leyla kamaa tarawna haada alqamara leylata albadr sidaad u aragtaan dayaxa afar iyo tobanka jooga oon qof qof iskaga aadi kara loo arag saasaad rabbulcaalamiin u arkaydaan saasuu yidhi nabigeena sala allahu calayh wasalam waana xadiis bukhari muslim ay wariyeen sidoo kale nabigeena wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam marka ahlu jannuhu jannada galaan rabbulcaalamiina wuxuu leeyahay turiiduuna shay-an asiidukum ma rabtaan wax aan idiin siyaadiyo waxaan idiin siyaadiyo ma rabtaan ahlujannu jannay ku jiraan uga waraaxaysanaya markaasay waxay leeyihiin alam tubayid wujuuhanaa alam tudkhilna aljanna wa tunjiina min annaar waa maxay siyaadada aan dalbaynaa miyaadan wejiyaalkeenna caddayn markii gaala wejigeedu madoobaada iyo munaafiqiintii sow annaga naar nagama badbaadin oo janno nama geli markii dad naar gale siyaadadan dalbayna maxay tahay fayakshifu lxijaab xijaabkii alle ku aadana ayuu iska wareejin xadiis saxiixay ku soo aroortay xijaabuhu nuurku xijaabka alle ku aadano waa nuur xijaabkiiyuu wareejin markaasay rabbulcaalamiin arkayaan nabiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam famaa ucduu shay-an axabba ilayhim lama siinin wax ay ka jecel yihiin dadkaas mu'miniintaahu min annadari ilaa rabbihim rabbigood inay fiiriyaan wax ay ka jecel yihiin jannada laguma siin saas darteeda waxa ugu sarreeya oo mu'miniinta aakhire ay helayaanay ka mid tahay inay rabbulcaalamiin arkayaan oy rabbigay caabudi jireen arkayaan kayfa siday u arkayaan waa mamnuuc in la yidhahdo maxaa kayfiye qur-aankuna ma sheegin nabiguna nooma sheegin sala allahu calayh wasalam kayfkana inaan la oqoon horaan ugu soo celcelin horaan ugu soo celcelin marka sidaas wey xadiiskaasna imaam muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey min xadiidi suhayb markaasuu nabigu akriyay aayaddan qur-aanka uu ku fasiray liladiina axsanu lxusnaa wa ziyaada wa ziyaada marka sidaasay sariix axaadiista uu sunnada ugu soo aroortay muslimiinta ahlu sunnana ijmaacay ku yihiin rabbulcaalamiin inay mu'miniintu aakhire arkayaan inay aakhire arkayaan aragtida ahlu sunnaha waxaa khilaafsanoo toos u diida si cad oo sariix ah waa jahmiyada iyo muctasilada ayagu waxay leeyihiin rabbulcaalamiin la arki ma waxaa la yidhi aayaddan maxaad ka leedihiin wujuuhun yowmaidin naadira ilaa rabbihaa naadira maxaad leedihiin waxay yidhahdeen naadira waxaan ku fasiraynaa ey muntadiratun rabbiyay sugee wejiyaalku saasaan ku fasirayna ahlu sunnuhu waxay yidhaahdeen nadara ficilkan ah saddex isticmaalay leedahay qur-aanka saddex isticmaal ay nadara leedahay mar waxay ka dambeeyo lagu gudbiyaa ilaa ilaa aa lagu gudbiyaa ku tacadidaa waa aayaddan wujuuhun yowmaidin naadiratun ilaa rabbihaa ilaadaanay ku gudbe ilaa rabbihaa naadira hadday ilaa ku tacadido macnaheedu wax kale ma noqdo ee wuxuu noqdaa almucaayanatu bilabsaar ishaan in wax lagu arko macno kale ma noqoto nadara oo ilaa ku tacadiday ishaan in wax lagu arko waxaan ahayn ma noqoto wax kale ma noqoto xagga dhig waxay kaloo ku soo aroortaa ilaada in nafteeda loo tacadiyo nadarada nadara oo aan xaraf jaar lagu tacadisiin ee mafcuulka toos u qaata markaas macnaheedu intidaaru noqdaa qur-aankan saas ugu soo arooray intidaar iyo sugid weeye markaas macnaheedu sidaasu noqdaa sida ilaahay baa yidhi subxaanahu wa tacaala yowma yaquulu lmunaafiquuna waalmunaafiqaatu liladiina aamanuu unduruuna fiiri unduruuna so mafcuulka toos uma qaadan damiirkaasa mafcuulkeediiya macnaheedu wax kale maahan maalinta nimankii uurka gaallada ahaa iyo gabdhihii uurka gaallada ahaa ay mu'miniinta ku dhihi doonaan noo suga nuurkiiya naga dimaya nuurkii siraadka korkiisa iyadoo la marayu naga damay marka naarta inaan iyaanaan ku daadane na suga aan iftiinka idinka qaadano idinka shidanne laakiin meel wax lagu kala shidan kara ma ahan marka nadara markay toos u tacadido macnaheedu waa sugitaan maxaa soo haray fii markay ku gudubto oo nadara fii lagu gudbisiiyo macnaheedu waxa weya atafakur wاlctibaar saasuu noqdaa macnuhu atafakur wاlctibaar macnaheedu sidaasuu noqdaa qur-aanka sidaasa ku soo aroortay awalam yanduruu fii malakuuti samaawaati wاlard iiri awalam yanduruu fii malakuuti samaawaati wاlard ilahi wuxuu leeyahay miyaysan fiirfirin oo ku cibro qaadan oysan ku fekerin saddexdaas macnay leedahay midaanu ilaa ay ku soo tacdiday marka waa aragti waxa weya almucaayanatu bilabsaar weeye weliba caynna waa loo sii idaafeeyey wujuh yooma ilaa rabbihaa naadiratun wejiyaa loo idaafeeyan ula jeedaa weji waxay kaloo yidhahdeen waxaa loo daliila laa tudrikuhu labsaar wa huwa yudriku labsaar laa tudrikuhu alabsaaru aragyaalku ilaahay ma koobaan wa huwa yudriku labsaar asagaa aragyaalka kooba aayaddaana loo daliilahay yidhaahdeen ahlusunna waxay yidhaahdeen horta tudriku laa waxa weeyaan laa tubsiru macnaheedu maahan ee laa tuxiidu wey laa tudrikuhu ma koobto wey annagaba ahlu sunna haddaan nahay ma dhahayno aragtida waa lagu koobi maxaa la aayad qur-aanaa noo taalla walaa yuxiiduuna bihi cilma addoommadu ilaahay ma koobi karaan cilmi laguma koobo ya marka waxa weeye aayaddan waxay diiday aragti ma ahan ee waa koobid taasay diiday aayaddu macnaha ay diiday koobid weeye sida darteeda qaacidada ahlu sunnahana waxay tahay oo la yidhaahdaa ama qaacidada waxa weeyaan waxay yidhahdaan culammada ahlu sunnuhu nafyu lacami yastalzimu nafya alakhasi shay caamnimo badan haddii la diido wuxuu keensanayaa shay gaara in la ogol yahay haddaanba la arkayn lama dheheen aragti laguma koobo laakiin maadaama koobid la diiday oo macnihii acam acamkaayo caamnimada badnaa ah waxay laasimsaydaa macnaha khaaska oo in la arkayo inay sugan tahay maxaa yeelay nafyu lacami yastalzimu nafya alakhas shayga caamnimada badan haddii la diido wuxuu keensanayaa kii gaarnimada badnaa in la ogolaaday marka taasna sidaas looga jawaaba ama alashaaciro ashaaciro iyagu aragtida waa ogol yihin laakiin macno la yaab badan ay ku daraan waxay leeyihiin alla waa la arkaa laakiin jiha laga arki ma taasay ku daraan ee jiha waa kayfkii oo dhex gashay wax aan la arkaayoon jiha laga arkayna wax la fahmi karaba maaha xaa ku dhex geliyey nabigu waa la arkaahuu yidhi waa la arkaa maa ku gaabsata ha nabiga waa la arkaa ku yidhi waa la arkaa ku gaabso weliba nabiga fiiri hadalkiisa wuxuu yidhi laa tadaamuuna fii ru'yati xadiiska ku jirta aragtida aad arkaydaan isku ciriiri maydaan qof qof iskagama aadi karo xadiiska laba lafiya ku loo dabdiyey laa tadaamuuna oo tacdu ku dhigantay miimkuna shidan yahay macnaheeda isku ciriiri maydaan wey waxaa kaloo loo dabdiyey laa tudaamuuna oo miimkuna shidayn tacduna godan tahay markaasna macnaheeda waxa weeye waxa weeyaan aragtida rabbulcaalamiin aad arkaydaan isku dulmi maydaan oo gobol inta isku aadiya gobolka kale dulmi ma dulmi ka dhici maa meesha ilaa haddii inta waaweyn madaxda aragto intii kalena gadaal la marsaday waa dulmi laysku dulmi ma qof walba waa arkaho muuminoho jannada gala marka sidaasay u caddahay marka jiha laga arki maa laa maxala laha min alicraab kamaa yaquuluun marka taas maxalka icraabkuma leh masaladaas intaas haddaan kaga gudubno adduunyada alle ma lagu arkaa adduunyada alle ma lagu arkaa waxaan u kala qaadaynaa nabigeenna suuban sala allahu calay waslam iyo inta kale inta kale inaysan adduunyada ku arkin aysan kuna arkaynin sunnadu sidaasay ku sugnaatay qur-aankana sidaasaa laga fahmaa ijmaaca ahlu sunnuna saasuu ku sugnaatay qur-aanka fiiri ilaahi weynaa subxaana wa tacaala nabiyullaahi muusa markuu yidhi rabbi ow iskaytus aan ku arkee muxuu yidhi lan taraani i arki maydid oo dunyadan haddii nabiyullaahi muuse oo ululcasmigii ka mida alla yidhi adduunka igu arki maydid inta kalena waa min baabi lwlaa inaysan arkaynin sunnadana xadiid saxiixa saxiix muslimka ku yaalla oo nabigeenna suuban uu leeyahay sala allahu calayh wasalam tacallamuu ogaada cilmi u yeesha annahu lan yaraa axadun minkum rabbahu xataa yamuuta war cilmi u yeesha qof idinka mida rabbigiis arki maa ilaa uu dhinto hadal caddaan badan weeye oo bannaanka yaalla tacallamuu uu leeyahy nabiga sala allahu alay slam ogaada annahu lan yaraa axadun minkum rabbahu caza wajalla xataa yamuut waa xadiiskaas muslim ayaa wariyey raqamka kun iyo kun maahane boqol lixdan iyo sagaal boqol lixdan iyo sagaal marka wixii sidaasa qur-aanka looga fahmaa sunnadana ay ugu caddahay muslimiinta ahlu sunnahana ijmaac ayay kusoo naqliyeen fara badan oo uu ka mid yahay shaykhulislaam fataawaha juska to juska lixaad juska lixaad safxada shan boqol toban iyo labo ijmaacaaday kusoo naqliyeen inaan wax nabiga aan ahayn aan laysku khilaafsanayn oo ijmaac lagu yahay inaysan arkaynin adduunka marka rabbiyaan arkay qofkii soo jeedaan ka hadlaynaa ogow kama hadlayno ru'yo waa baab kale waa soo socotaa ru'yo laakiin soo jeed rabbi laguma arko cidaan nabiga ahaynna layskuma khilaafsanaan inta kale ijmaaca lagu yahay ma arkin alaleey kaas waa dadka nabiga aan ahayn sala allahu calayh wasalam nabigaa soo haray nabigeenna suubon sala allahu calayh wasalam xadiid saxiixa oo nabiga inuu rabbi arkay tus sheegayaa ma jiro laakiin waxaa jira xadiid saxiixoo tusaya inuusan nabigu arag habeenkii la dheelmiyey ma soo arkay nabigu rabbi mase ma arag ayaa laysku khilaafa oo waad ogsoontiin cabdullahi ibni cabbaasna waxaa loo tiiriyey inuu yidhi waa soo arkay caaishana hadda waa tii tiri saddex shay qofkii kuu sheega rabbiyuu ku been abuurta saddex shay qofkii kuu sheega been abuur weyn weyn uu rabbi ku been abuurta maxay tahay saddexdaasu qofkii ku yidhaha nabigaa rabbi arkay been abuur weyn uu rabbi ku been abuurtay labo qof alla qofkii ku yidhaha diinkii nabiga loo soo dhibay sida shiicadu leedahay qaybaa maqan oo nabigaa wax qariyey waa inaad ogaataan qofkaasu rabbi inuu been abuur weyn ku been abuurtay sow laba ma ahan qaybka berri waxa dhacaya nabigaa og qofkii ku yidhaha ilaahay waa ku been abuurtay been abuur weyn nabi maxamed weeye de waxa lagu leeyahy berri waxa dhacaya ma ogeen hadda wixii loo waxyooday kuma jiraan ee waa waxaan loo waxyoon wixii loo waxyooday waa ogya laakiin wax alla waxaan loo waxyoon berri waxa dhacaya ma oga ka warrama qofka kaleeto meeshaan joogadu tagtaan ood leedihiin baadidaydii sheeg qofkan jiraan halkaa laga hayaa caafimaadkiisa halkuu jiraa shagadii geed walba usoo marayo gaari waaye dariiqaa lagu gaaraa kursiga wax uu og yahay male lacagtayuu kaa qaadan cadow weye meel fadhiye marka xadiidkaa saxiixulmuslimka uu ku yaallaa saxiixulmuslimka uu ku yaallaa qofka u taga ee ka rumaysnaana waa inaad ogaataa inuusan rumaysnayn qur-aanka man ataa caraafan fasadahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila calaa muxamedin qofka u taga qof wax sheeg ah ee waxa uu sheegaya ka rumaystaa nebi maxamed diintii lagu soo dejiyey waa beeniyey oo diinta nebi maxamed lagu soo dejiyey maxaa ka mid aheed qul laa yaclamu man fi samaawaati waalardi lgayba ila allah cirka waxa ku sugan iyo waxa dhulka ku sugan qaybka ma oga qaybka ma oga saasaa nebi maxamed lagu soo dejiyey sala allahu alay waslam qofkii yidhahda qofkaa qaybka og ee waxyaalaha dhici doona og qofkaasu nabi maxamed diinta lagu soo dejiyey waa beeniyey soo ma jeedid marka ha u teginina dadka wax waxsheegyada iyo calanleyda meelaha fadhida iyo jinoolayaalka ka carara oo ilahay uga cabsada waa kufriye marka caaisho sidaasay tidhi cabdullaahi ibna cabbaasna nabigu wuu arkay rabbigiisu yidhi labadaas qow isma diidayaan waana iswaafaqsan yihin sida xaafid ibn xajar fatxulbaariga uu ku yidhi waa iswaafaqsan yihiin mana isdiidayaan oo waxa weeye cabdullaahi ibni cabbaas saddex riwaayaa soo aroortay midda dhahayda ishuu ku arkay waa daciif xagga dhig sal ma lehe waxaa soo haray laba riwaayadood oo saxiixa mid waa saxiix oo waa midda saxiixulmuslimka ku taalla boqol toddobaatan iyo lix waa midda uu leeyahay ra'aahu biqalbihi qalbigiisuu ka arkay nabiga nabigu qalbigiisa ayuu rabbigiis ku arkay macnaheeda isha kuma arag weeye riwaayadna waa mutlaqo waa arkay uu leeyahy sheegmaa meeshuu ku arkay xaafid ibnu xajar fatxulbaariga wuxuu yidhi waqad jaaءat can ibni cabaasin aqwaal muطlaqaة waukraa muqayada cabdullahi ibni cabaas waxaa ka soo arooray aqwaal muطlaqa oo leh rabbi wuu arkay iyo kuwo uu ku xiray oo leeyahay qalbiguu ku arkay oo qalbiga ku qaydayda labadaasaa ka soo aroortay markaasu wuxuu yidhi xaafid ibnu xajar fayajibu xamlu muطlaqiha calaa muqayadiha waajib waxaa ah riwaayadda waa arkay leh in lagu xiro riwaayadda le qalbigu ka arkay oo laga dhigo macnaha qalbigu ka arkay sidaas isku waafaqayaan markuu sharxayo xadiidka afar kun shan boqol toddobaatan iyo afar shan kun afar boqol toddobaatan shan kun afar boqol toddobaatan iyo afar xadiiska markuu sharxayo ku keenin hadalkaas marka nabiga sala allahu calayh wasalam masaladiisiina taasaan kaga gudubnay oo nabigu qalbigu ka arkaya sida raajixa isha kama arag waxaa soo haray ru'yo ma lagu arki karaa rabbulcaalamiin ru'yo ma lagu arki karaa haa sunnada iyo ijmacba waa ku suganta taasu khilaaf ma leh in qofku ku ru'yoo karo rabbulcaalamiin inuu arko ijmaaca ahlu sunnaha khilaafba maleh iyadu waa masalaan khilaafba lahayn sunnadana way ku suganta oo nabigeenna suuban sala allahu calay wasalam waxaa ka sugan waxa weeyaan inuu yidhi inuu yidhi waxaa ka sugan ra'aytu rabbii fii axsani suura rabbigeeyaan arkay suurad midda ugu wanaag badan aan ku arko nabi maxamed aa yidhi hur wuxuu ka hadlaayay ru'yo kama hadlaayo soo jeed waana xadiid saxiixa silsilatu xadiid saxiixa saddex kun boqol lixdan iyo sagaalka eeg marka taasna waa intaas oo waxa weeyaan ru'yada qof kastoo muumina waa dhici kartaa inuu ku arko aru'ya fahum ahlu jannihi xiina idin xiina id yatamatacuuna wayataladaduuna ahlu jannuhu marka ay ku raaxaysanayaan jannada oo ay ku macaansanayaan yanduruuna waxay fiirinayaan ilaa rabbihim rabbigood ay fiirinayaan oo u jeedaan waa arkayaan laa yumaaruuna ku shaki mayaan fi nadari fiirada ilayhi rabbi la fiiriyo walaa yashukuuna ku shaki mayaan fawujuuhuhum fa wujuuhuhum ahlu jannaha wejiyaalkoodu naadiratun waa mid dhalaalaysa bikaraamatii bisababi karaamatii ilaahay waxa uu ku karaameeyey oo nicam ah taas ayay la dhalaalaysaa wa acyunuhum ahlu jannaha indhahoodu naadiratun waxay fiirinaysaa bifadlihi bisababi fadlihi ilaahay fadligiisa sababteed ilayhi ilalahi allay fiirin allay fiirin fii naciimin barwaaqay ku sugan yihiin daa'imin joogtaa muqiimin oo iska negi oon marna ka guurayn walaa yamasuhum ahlu jannaha taaba maa fiiha jannada dhexdeeda ku taaba maa nasabun daal daal ku taaba maa wamaa hum ahlu jannuhu ma ahan bimukhrajiina kuwa laga bixina midnaha jannada ee weligood waa ku jirayaan mana dhammaato ilaahay dadkeeda ha naga mid dhigo ukuluhaa jannada midhaha laga cunaa daa'iman waa joogto ma ahan xilligii midhuhu soo go'i jireen lama joogo laguma laha xilligan xilligii qudaar hebel soo go'i jirtay ma ahan laguma laha jannada xilli kasta iyo waqti kasta qudaartii waa taallaa cuntadii waa taallaa nuuc kastoo naftu ay jeclaato waa taallaa ee xilli ay kala go'do ma leh ukuluhaa jannada midhaha laga cunaa daa'imun waa joogto wa dilluhaa harkeeduna daa'imun waa joogto oo harka qorax ma leh jannadu qorax ma leh qabowna ma leh oo ku dhiba qabow ku dhibana ma laha ilaah wuxuu idhi subxaana tilka taas la soo sheegay cuntadan joogtada hooskan joogtada raaxada joogtada dadkoo dhammu ma laha ee haddaad inaad ka mid noqoto rabto alla dadka mutaqiinta ka mid noqo tilka taas la soo sheegay cuqba ladiina waa dadkii cirib dambeedkooda ittaqow ilaahay cadaabkiisii cadahiisa iska ilaaliyey taqwada waa qofka is-ilaaliya ee waajibaadka aan dayacin muxaramaadkana ka fogaaday wa cuqba alkaafiriin gaalada ciribtoodu annaaru waa naaray ku dambaynayaan nacuudu billahi min annaar wa ahluljahdi ahluljaxdiga wuxuu ula jeedaa ahlulkufri jahdiga ilaa kufrigu juxuud kaliya maaha waa tiro badanya ee kufrigii oo dhan ayuu ula jeedaa ahlujahdiga dadkii una xaqa diiday oo dhan wuu ula jeedaa ama juxuud ha ahaado ama takdiib ha ahaado ama shaki ha ahaado ama nifaaq ha ahaado nuucu rabo kufrigaas ha ahaado ilaa kufrigu ilaa lix nuucay culammadu u kala duwaan wa ahluljahdi waxa weeyaan diididda dadka ehelka u ahaa waa kufriga dadka ehelka u ahaa maxjuubuuna waa laga xijaabaa can rabbihim rabbigood yowmaydin maalinkaas qiyaamaha waa laga xijaaba arki maayaan iyagu waa nagii kala qaadnay gaalado waxa weyan gaalka asligaana marnaba arki maa munaafiqiintuna maxsharkay ku arkayeen dib dambe u arki mayaan oo naartayba kadib aadayeen nacuudu billahi minha aayaddaas imaamu shaafici waxa weeyaan aayad qur-aana ayuu u daliishaday aayadda sheegayda kufaarta in laga xijaabayo rabbulcaalamiin aayaddaasuu u daliishaday inay ahlu jannuhu arkayaan rabbi kallaa inahum can rabbihim yowmaidin la maxjuubuun gaalada maalinkaas rabbigoodu waa laga xijaabin wuxuu yidhi imaamu shaafici raximahullah markii ilaahay ka xijaabay ayaga oo cara uu u caraysan yahay darteed uga xijaabay daliilay u tahay ahlu jannuhu inay arkayaan maadaama uu raalli ka yahay saasuu yidhi imaam shaafici muxaqiqiintuna waxaa halkaas waa kusoo raraya marka waa nuucaas wa fi naari wa yusjaruuna waa la shidayaa ahlu naarka fi naari naarta dhexdeedaa lagu shidayaa labisa maa shay ayaa balaayoleh qadamad ay u hormariday lahum ayaga anfusum nafafyaalkooda waxa naftoodu hormariday taasaa balaayo leh oo halkaasay naarta ka kasbadeen almaqsuusu bidami carada waxaa lagu gaar yeelaya cayda oo la leeyahay naftoodaa gaalada horay u soo shaqaysatay an sakidallaahu waa ilaahay inuu u carooday waa carada alle calayhim korkooda u carooday an sakidallaahu waa alle inuu u carooday calayhim kufaarta korkooda wahum ayaguna khaaliduuna waa waarayaan filcadaabi cadaabka dhexdiisay ku waarayaan wladiina kuwa kafaruu gaaloobay lahum waxaa u sugnaaday naaru jahannama jahannamo naarteedaa u sugnaatay laa yuqdaa la xugmi maa calayhim korkooda bilmowt geeri lagu xugmi maa oo fayamutu iska dhintaan oo hadday xataa dhima lahayn xanuunkaa daylaha laakiin looma ogola inay dhintaan si xanuunka joogto uu ugu noqdo walaa yukhafafu mana laga fududaynayo canhum ahlunaarka xaggooda kufaarta xaggooda loola jeeda canhum kufaarta xaggooda min cadaabihaa naarta cadaabkeeda laga fududayma ilaah wuxuu yidhi subxaana kadaalika abaalmarintaas aan gaalada ku abaalmarinay oo kale ayaa najsi ku abaalmarinaynaa kulla kafurin mid kastoo gaalnimo badan ilaa man qof ayaa naarta laga soo saari ilaa man qof maahane shaa'a ilaah uu doonay min almuwaxidiina xaala uu ka mid yahay dadka ahlu tawxiidka ikhraajahum soo bixintooda minhaa naarta laga soo saaro waxa weeyaan dadka naarta gelaya ku wada waari mayaan gaalada bisa ku waaraysa qof kasta oo waxa weeyaan tawxiidba laga helo iimaan ku dhintay waa laga soo saari sida nabigeena suuban ka sugnaatay sala allahu calayh wasalam yukhraju min annaari man kaana fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan ya waxa weeyaan qofkii xataa dhuuracsa qadarkeed uu ku jiro qalbigiisa oo iimaan ah waa laga soo saari yukhraju min annaar man qaala laa ilaha ila allah qofkii laa ilaha illa allahu yidhi wa fii qalbihi mihqaalu darati min iimaan dhuuracso qadarkeed hadduuba qalbiga uga jiro iimaan ah waa laga soo saarin marka dambe ilaahayba marka hore nama geliyo daacatul a'ima madaxda muslimiinta in la adeeco walumaraa'i mumarada in la adeeco wa mancu lkhuruuji inaan lala dagaalin calayhim dadka muslimiinta haadaa maxaluha halkaana looga hadlaa halkan waxaa looga hadlaa madaxda muslimiinta inaan lala dagaalin madaxda muslimiinta in la adeeco madaxda muslimiinta inaan lagu bixin taasaa halkan looga hadlaa waa daacatu adeecidda liulil amri arrinta muslimiinta qofka haya qofkaasa adeecidda u sugnaata qof kale daaca kuguma leh adeecidda waxaa kugu leh waa daacatu adeecidda liulil amri arrinka muslimiinta talada muslimiinta qofka u saaxiibkaa taasay u sugnaata fii maa shay ayaa lagu adeecin kaana ahaaday shaygaasu mardiyan mid raalli laga yahay cindallaahi ilaahay agtiisa caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn walwaajibu soo qadaro mubtadihii walwaajibu waajib waxaa ah ijtinaabu maa shay in laga fogaado kaana ahaaday muskhidan mid carogeliya cindallaahi ilahay agtiisa wa tarku lkhuruuji waxaa kaloo waajiba wa tarku lkhuruuji kubixidda khuruujka waa fallaagada inaad fallaaga ku noqoto iyo mucaarad waa inaad iska daydo cinda tacadiihim markay iyagu xadgudbaan oo madaxdii muslimiintu daalimiin noqdaan markaas adiguna ha ku noqonin waxa weeyaan mucaarad wa jawrihim markay jawr sameeyaan oo iyagu dulmi sameeyaanoo cadligii iska daayaan markaasna ha la dagaalamin watawbatu ilallah oo saa loo dawaynaa meesha inoo fadhinaaya sida loo daweeya waa tanaa watawbatu ilallah ilaahay waa in shacabka u toobad keenaan shacabku waa inay ilaahay u toobad keenaan hada hadihi caqiidatu ahlisunna watawbatu ilallah ilaahay waa in loo toobad keeno caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn kay maa yacdifa si uu naxariis u geliyo bihim madaxda calaa raciyatihim shacabkooda si uu naxariis ugu geliyo waa in ilaahay loo toobad keeno halkan waxaan ka kelaynaa waxa weeyaan madaxda muslimiinta in la adeeco laga dambeeyo oon lala dagaalamin marka qofka uu noqdo madaxweyne muslin ah oo uu waddan muslin xukumo waxaa waajib ku ah muslimka inay adeecaan waa caqiidada ahlu sunna waljamaaca oo kitaab kasta oo caqiidaa oo salafku leeyihin ay ku qoraan wey sababta saas ay uleeyihiinna allah sida amray maxaa yeele qofka muuminka hawadiisa kuma socdo naftiisu waxay jeceshahay kuma socdo wuxuu ku socdaa alla iyo rasuul waxay amreen marka alla iyo rasuul bal waxay amreen fiiriya walaalayaal maxay alla iyo rasuul amreen madaxda muslimiintu waa un saddexay noqon karaan soo maha nin oo baari ah oo aan dulmi iyo joorba ka dhacayn oo wanaagsan sida abubakar oo kaleet iyo cumar oo kale iyo cuhmaan iyo cali oo kale iyo mucaawiye oo kale kuwaasoo kale inuu noqdo oon dadkaba jawr iyo aan dulmi ku wadin soo uma jeedin iyo mid jaa-ida muslimna ah inuu noqdo iyo inuu gaal noqdo saddexdaasay noqon karaan soo maha midkii haddee asaga diinkii siduu ahaa u ilaalinaya haddee qof kayr luu awrisanba ku kacaynkaas laakiin fiiri markay xadgudub sameeyaan oy daalimiin noqdaan oy jawr sameeyaan oy cadliga ka tagaan oy irmaan waraabs iska wataan iyo ilmocolis markaas way marka laleeyahan lala dagaalami oo nabi maxamed leeyahay sala allahu calayh wasalam ya hawadaada ma yeele sidaas qof dad yara yeele qalla man yaqbal qof hadal hadalkaas nebi maxamed aqbalaa yara inta kale sida waa ku mergana halkaasuu istaagaa markaasuu filfil iska kicina ha filfil iskaga kici waa hadalkii nabige waa hadalkii nabi maxamede fiiriya dhegaysta marka bal dhowr xadiis waa inaan akrinaa dhowr xadiis waa inaan akrinaa dhegaysta waxaan ka bilaabaynaa bal maalan waxa weeyaan xadiidka abu hurayra ee uu wariyey waxa weeyaan cabdirasaaq muslim saxiixiisa uu ku wariyey boqol waxa wey kun sideed boqol afartan iyo toddoba balkaasaan ku akrinayna wuxuu yidhi nabigeena suuban sala allahu alay wasalam man kharaja min adaacati wa faaraqa aljamaacata maata mi fa maata maata miitatan jaahiliya qofkii daacada madaxweynaha muslimkaa ka baxa jamaacadana ka taga sidaas ku dhinta qaabkii gaalada u dhima jirto u dhintay qaabkii gaala u dhima jirtay la gaala fawdada lahaa jirtay hore waman qaatala taxta raayatin camiya raayo indhala-aan oon caddayn oon xaqeedu caddayn ay ku taagan tahay qofkii ka hoos dagaalama yaqdabu licasabiya qabiilnimu u xanaaqsan yah ow yadcu ilaa casabiya casabiyadu dadka ugu yeerin ow yansuru casabiya casabiyadu u gargaarin faqutila waa la dilay faqitlatuhu jaahiliya qaabka loo dilay waa qaabkii gaala isku dili jirtay waman kharaja calaa ummatii qofkii ummadayda dagaal ku soo qaada yadribu barahaa wa faajirahaa koodii wanaagsanaa iyo faajirkoodiiba waa garaacin waa dilin walaa yataxaashaa min mu'minihaa muuminkeeda iska ilaalin maa walaa yafiil lidii cahdin cahdahu gaalkii ballan lahaa ballan u ilaalin maa falaysa minii walastu minhu uu yidhi nabi maxamed sala allahu alay slam anigana ka mid maahi asna iga mid ma ahan beri aan kalana nabi maxamed beri u kaa iska yahay waxaan kaloo akrinaa bal xadiidkan waa xadiidka cawf ibnu maalik nabigeena suuban wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam khiyaaru a'imatikum madaxdiinna waxaa u qayr badan aladiina tuxibuunahum kuwa aad jeceshihiin wa yuxibuunakum ayaguna idin jecel wa tusalluuna waxa weeyaan calayhim aad u ducaydaan wa yusalluuna calaykum iniina duceeya kuwaasaa madaxda u qayr badan wa shiraaru a'imatikum madaxdiinna waxaa ugu shar badan aladiina tubqiduunahum kuwaad necab tihiin wa yubqiduunakum ayaguna idin necab wa talcanuunahum aad lacnadaysaan ood lacnada ku ridaydaan wa yalcanuunakum ayaguna idin lacnadayo le shacab maahana waa shayaadiin qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen bal fiir hadde waa madaxa layslacnadayo heerkay gaareen fiir madaxdaas kuwaasaa la yeela malala dagaalamin nebi maxamed wuxuu ka yidhi dhegayso adugu waxaad yeelidaaday kuu taale qulnaa yaa rasuulallaahi afalaa nunaabiduhum cinda daalika xaaladdu halkaas markay mareedam waanaan hubka ku tuuray see fahma waanaan u qaaday wax heer kuwa gaaray inay na lacnadaan annaguna aan lacnadno fiiri waa ninkadama ummadda xukmin kaas ummaddii lacnada kaasma waanaan ku tuurayn seefaha seefma waanaan iskaga ridayn qaala nabigu wuxuu uhi laa maya maa aqaamuu fiikum salaa intay salaadda tukanayaan salaadba ma tukanayaan maya salaada ka tegiddeedu inay kufri tahay xadiiskaana ka mid a xadiisa tusay intay tukanayaan maya uu yidhi nabi maxamed sala allahu calayh wasalam haye saa la yeelin ma macaasidaa loo sacabtumi maya iyadana waa xaaraan bal fiiriya wax u dhexeeyaa jira macaasida loo sacabtumi ma fiiriya nabiga hadalkiisa sala allahu calayh wasalam nabigu waxba kama tegin ya liyahlika man halaka can bayina wa yaxya man xaya can bayina qofkii halaagsami lahaa isagoo og inuu nabiga khilaafay inuu halaagsamo qofkii hanuuni lahaana hanuuno isagoo og nabigu waxba kama tegin dhegayso nabiga wuxuu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam alaa man weliya calayhi waalin war qofkii qof madax u noqdo fa ra'aahu ya'tii shay-an min macsiyat illaahi oo arka inuu la imaanayo wax macaasi ah faliyakrah maa ya'tii min macsiyat illaahi ha nebcaado macaasida uu la imaanayo ha nebcaado saasuu yidhi nabi maxamed sala allahu alay wasalam walaa yanzicana yaddan min daacatii daacadiisana yuu ka bixin ee ha adeeco wuxuu leeyahay intaan macaasidaa kaa yeeli maa laakiin kuguma haysto imaamnimadaada madaxaad ii tah uu leeyahy laakiin tan kaa yeeli ma macaasida fiiri dariiqada bal u dhaxayda fiiri dariiqadaas nafta shacab nafta oo oo waxa weyan insaanku uma abuurno inay aqbasho ilaa waa jaahilad daluumad ah sidaan ogaaneen oo kaana waxa wey insaanku waa jahuul daluum ah so uma jeedid xadiiska kaloon akrayna xadiiskaas aan hadda sheegay waxa weeyaan waa xadiis saxiixa muslim wuxuu ku wariyey kun iyo sideed boqol konton iyo shan bal ka fiiriya saxiixulmuslimka xadiiska kaloo toon kusoo qatimaynaa waa midkan axaadiista xaggooda waa xadiidka cubaadatu ibnu saamin wuxuu yidhi rasuulkaan noo yeehay sala allahu calayh wasalam markaasaan bayca la galnay fa kaana fii maa akada calaynaa an baayacnaa wixii aan ballanka kula galnay waxaa ka mid ahaa cala asamci wadaaca inaan madaxda muslimiinta warkooda dhegaysoonoo adeecayno fii manshadina marka nashaad kalenoon ku faraxsannahay iyo wa makrahina marka waxa weyaan aan nacayno dhibsaynaba wa usrinaa xaaladda nu markay adag tahay iyo wa yusrinaa markay noo fududahay iyo wa aharatin calaynaa ayagoo sadbursi jiro naga sadbursanaya oo ayagu hantidii caamkaydu isku koobayo faasiqiin noqday ayagii wuxuu kaloo nebi moxamed ballan nugula galay qofkii nabiga ballankiisu qiimo la leeyahay wa anlaa nunaasica almra ahlahu inaanaan dadka madaxda ah oo talada haysta talada ku qabsan nebi moxamedaa ballan nugula galay yidhi sala allahu calayh wasalam qaala nabigeennu wuxuu yidhi mar maraan la aqbalaynaa jirta waa tana marka laa qaala nabigu wuxuu yidhi ilaa an tarow kufran bawaaxan cindakum min allaahi fiihi burhaanu fiiriya inta nabigu isdaba dhigay ilaa markaad aragtaan maahane gaalnimo kufriyoo dhan maya kufrigaas waa inuu bawaax yahy waa inuusan aqbali karin wax kale waa gaalnimo inay caddaato oo uusan wax kale aqbali karin kufri xoogaa waadni waa waa noqon karaa kufri wax kalena waa noqon karaa maya lagulama dagaalami karo kufri bawaax ah uu yidhi nabi maxamed sala allahu alay wasalam cindakum min allaahi fiihi burhaanu kow cindakum waa maxay cindiyayaa iska leh waa ahlu fatwa ha cidda soo saarayda horta waxa qof ku gaaloobaa ma ahan qaala sheekh fulaan he sheekh fulaana yidhi waxaan waa gaalnimo laguma gaaloobo waxaa lagu gaaloobaa alkufru xaq اllahi uma rasuulihi yahbutu binasi laa biqowli fulan war kufrigu waa xaq alla iyo rasuul iska leeyihiin wuxuu ku sugnaadaa nas aayad quraan iyo xadiis kuma sugnaado hebelaa yidhi iyo sheekh hebelaa gaalaysiiyey midna kuma sugnaado ya marka qofkii alla iyo rasuul gaalaysiiyaan waa gaal qofkii kalena gaal noqon ma haddaad ku wardido saas weeye ogow masaladii kaa hoos bixin marka waxaa la rabaa cidda soo saarayda oo leh aayaddan qur-aanaa caddaynayda xadiidkaana caddaynaya waa inuu cindiyaleeya waa in qof ahlu fatwa oo kitaabkii sunnada xujo ka soo saari kara uu yahay qof kaleeta maya haddana cindakum min allaahi burhaan qowl fulaan iyo qowl fulan maan ilaahay agtiisa waa in xujo looga helaa marka markaa madaxweyne la ridi karaa waa markaas shardi kale leedaho ijmaac ah asna waa maxay markuu gaaloobo waa in la hayaa awood lagu suuli karo ayadoon fitna dhicin waa in la hayaa labadaa shardiya leeda marka madaxweyneha lala dagaalama waa inuu gaalnimo cad ku dhacaa oo ilaahay kitaabkiisa ku sugan iyo sunnada labo waa in ayadoon fitna dhicin la bedeli karo laakiin hadday noqoyda fitno ka sii daran islaamka waa ka xaaraan biijmaaci lmuslimiin fitno in fitno ka weyn lagu suuliyo marka masaladaasna waa sidaas masaladaas waa ijmaac ahlu sunnaha weligood iskuma khilaafin markay isku ijmaaceen ka gadaal salafkii dhexdooda qaaraa isku khilaafay oo qaaraa madax mujrimiin ah la dagaalamay laakiin markii dambe ahlu sunnuhu waxay ku istiqraareen oo ijmaac ku noqdeen inaan lala dagaalamin ijmaacaadkaasa saddex meelood aan ka sheegi doonaa o imaam nawowi raximahullah imaam nawowi raximahullah kitaab limaara baabu wujuubi daacati lmri baabu wujuubi daacati اlamri fii kayri macsiya baabkaas xadiidka kun sideed boqol soddon iyo lix markuu sharxayo ijmaacuu ku soo naqliyey kun sideed boqol soddon iyo lix markuu sharxayo ijmaacuu ku soo naqliyey in muslimiintu saas ku ijmaaceen oo madaxda faajiriinta oo muslimiinta xukunta markii ay dhacdo taasu ilaahay naguma sallidee hadday dhacdo inaan lala dagaalamayn ijmaaca waxaa kaloo soo naqliya in sidaas uu ku sugnaaday amarkii ahlu sunnaha oy sidaas ku istiqraaray xaafid ibn xajar kitaabkiisa waxa weya atahdiib tahdiib kitaabkiisa tahdiib tahdiib markuu terjamada ka hadlaya ninka la haha xasan ibnu saalix xasan ibnu saalix terjamadiisa xasan ibnu saalix wuxuu dhihi jiray madaxda faajiriinta halala dagaalamo meeshaas uga hadlay marka xasan ibnu saalix markaasay culummadu naqdiyeen markuu terjamadiisa ka hadlayo uu wuxuu yidhi marka xaafid ibnu xajar wa qowluhum kaana yara sayfa hadalkan culimmadu yidhaahdeen wuxuu aaminsanaa in lala dagaalamo madaxda muslimiinta yacni kaana yara alkhuruuja bisayfi cala ala'immati اljawr in lala dagaalamo madaxda jaa'iriinta ayuu qabay warkaas haadaa madhabun lisalafi qadiim waa madhab hore oo salafkii hore qayb ka miduu qabtay saas weeye waagii hore salafka qaaraa saas ku tegey laakiin istaqara almru calaa tarki daalika laakiin arrinkii ahlu sunna wuxuu ku sugnaaday inaan madaxda muslimiinta oo faajiriinta lala dagaalamo halkaas ka fiiri shaykhulislaam ibnu taymiya waxaad ka fiiridaa minhaaju sunnati nabawiya juska afraad safxada shan boqol labaatan iyo sagaal ka fiiri wuxuu leeyahay walihaada sidaas darteed istaqara amru ahli sunna soo hadalka xaafidkao kale maaha istaqara amru ahli sunna wuxuu ku istiqraaray oo ku sugnaaday arrinka ahlu sunnu calaa tarki اlqitaali fi اlfitna inaan fitnanta dagaalkeeda laga qayb gelin saasuu ku sugnaaday lilaxaadiii صaxiixa axaadiista صaxiixa darteed ayay saas ahlu sunnuhu u yeeleen oo hawada iyo nafta maahan say rabto laakiin waa sida janno lagu helayo oo ilaahay raalli ahaanshadiisa lagu gaarayo maahan sida naftu yeelayso maxaa yeeley xadiistaasa nabiga ka sugan markaas wuxuu yidhi weli wayadkuruuna haada fii caqaa'idihim sidaas darteeda caqiidada ay qoraan ahlu sunna kutubaha caqaa'idkooda ahy leeyihiin kulligii saasay ku sheegaan u yidhi saasay ku wada qoraan ahlu sunna kitaabahooda waya'muruuna bisabri in layska dulqaato la sabrana way amraan wallahu subxaanaه wa tacaala aclam w salى اllah w slama w baaraka calى nabiyina mxamed